faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkaan igu reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu doroon maxkamadda cadaaladda adduunka oo mar kale dib u dhigtay dhegaysiga kiiska badda u dhexeeya soomaaliya iyo waddanka kenya khilaaf cusub oo soo kala dhex golay guddiga doorashooyinka maamulka somalilan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya oo amre culus ku soo rortay macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha iskuullada ku yaala waddanka faahfaahin dheereed ah oo ka soo baxaysa shil geysta khasaas ku jir dhimashihii dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada caasimadaah ee muqdisho xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo dhimashihii dhaawac gaarsiiyey dad ku safriyay inta u dhexaysa boolobardi iyo magaalada jallaqsi oo gobolka hiiraan dooman wada hub-ada fara badan oo ku soo xiratay dekedda magaalada hoobyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug mas-uuliyiintii magaalada maxaasi oo gobolka hiiraan oo maanta maxkamad loo soo taagay qarax ay ku dileen mas-uul ka tirsanaa maamulka magaalada maxaasi ee gobolka hiiraan shacabka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo looga dayna kusii sugnaadaan hareeraha webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo korran warka habeene reediyo cadaado gooru diyaagaroba warkaas oo intaas ka faafaasa
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waahanimo khamiisa jimcay soo gelayso taarikhda ku aastaysan tahay toddobiyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal caaway waxaa noo warramaya saaxiibkii cumar axmed ibraahim suxayfa cumar
mahadsaned xasan axmed maxamed habeen wanaagsan dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhanna maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa mar kale dib u dhigtay dhegeysiga kiiska badda ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya maxkamadda caalamiga i c g ayaa mar kale dib u dhigtay dhegeysiga kiiska dacwadda badda u dhexeeya waddankeena soomaaliya siduu goor uu xaqiijiyey safiirka soomaaliya ee midooda yurub cali siciid faqi maxkamadda caalamiga i c g ayaa galabta go'aamisay in dhegeysta dacwadda badda u dhexeysa soomaaliya ee kenya laga dhigo siddeeda ilaa labaiy tobanka bisha juun ee sanadka labada kun iyo labaatanka maxkamadda caalamiga i c g ayaa go-aankeeda ku caddaysay in go-aankaas uu yahay mid kama dambays ah oo mar dambe aan dib loo dhigi doonin waxay sheegtay inay filayso in labada wadan ay yimaadaan dhegeysiga maxkamadda caalamiga i c g go-aanka cusub ee dhegeysiga dacwadda badda oo mar kale dib loo dhigay ayaa yimid kadib markii kenya ay mar labaad codsatay in dib loo dhigo kiiska badda ay u dhexeeya soomaaliya iyo waddanka kenya jadwalkii hore maxkamadda dejisay dhegaysa dacwadda ayaa ahaa sagaalka ilaa sadextobanka bisha sebtembar ha yeeshee waxaa dib loo dhigay ilaa afarta bisha nofembar kadib codsi ka yimid waddanka kenya si kastaba haatee kenya ayaa dhowr toddobaad ka hor waxay codsatay kiiska in dib loo dhigo taasoo dhalisay go-aanka cusub ee galabta ka soo baxay maxkamadda caalamiga i c g soomaaliya ayaa labada goorba diiday in kiiskaasi dib loo dhigo ha yeeshee maxkamadda ayaa tixgelinaysa codsiga waddanka kenya
khilaaf cusub ayaa soo kala dhex galaya guddiga doorashooyinka maamulka somalilan xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya khilaaf ayaa xilligan ka taagan yahay guddiga doorashooyinka ee somalilan iyadoo ay siyaabo kala duwan ay uga hadleen madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka somalilan madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayaa sheegay inay jirto warqad uu qoray xisbigii mucaaradka ee somalilan ha yeeshe uu sheegay kalshaadhaynta guddiga doorashooyinka ay xaq u leeyihiin golaha wasiirada maamulka somalilan dhinaca kale gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka somalilan baashe maxamed faarax oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu sheegay in cidda keliya ee sharci ahaan awood u leh inay isku shaamlayso xubnaha guddiga doorashooyinka ee cusub ay tahay golaha wakiilada ee maamulka somalilan waxa uu sheegay in golaha ay soo gaareen toddoba xubnood oo guddiga doorashooyinka ah kuwaas oo ka kala keenaan laba xubnood oo xaq u leeyihiin golaha guurtida min hal xubin xisbiyada mucaaradka halka madaxweynahana ay ka imaanayaan saddex xubin sidaas ayuu madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi wareetada ku magacaabay golaha wakiilada maamulka somalilan ayuu sheegay in xaq u leeyihiin in madaxweynaha uu soo gudbiyo golaha wakiilada si ay uga doodaan kadibna cod ay ugu qaadaan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa amaro culus ku soo rogtay macalimiinta jaamacadaha iyo iskuullada waddanka mahad nuure axmed ayaa faahfaahinaya mahadsaned mahad xilli wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka ay wado dadaallo lagu xoojinayo tayada iyo aqoonta waxbarasho ee jaamacadaha dugsiyada dalka ku yaallo ayuu maanta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ku dhawaaqday qorshe cusub oo ku wajahan barayaasha soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faysal cumar guuleed oo ka qayb gala munaasabad ay ku qalin jabinayaan arday dhammaysatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda ayaa sheegay in dugsiyada iyo jaamacadaha dalka aysan wax ka dhigi doonin macalimiin aan haysan aqoonsiga wasaaradda waxbarashada markii la gaaro bilowga bisha janawari ee sanadka labakunlabaataniyo kowda wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay inay hadda wasaaradda waxbarashada ay waddo qorshihii lagu diiwaangeli lahaa dhammaan barayaasha wax ka dhiga xarumaha waxbarasho ee dalka marka annagu haddii aan wasaaradda waxbarasada nahay mar walba hadda waxaan u soo jeesanay qaabkii loo tayayn lahaa waxaad ku talagelaysaan macallin kaste oo dalka soomaaliya ka shaqeeya in laga bilaabo bisha janawari haddii uusan lahayn laysan uusan macallin ka noqonayn ama jaamacad ama dugsi sare ama dugsi hoose dhexe waxaa la diiwaangelinayaa macallimiinta dalka dhan ka shaqeeya oo meel kasta dhiga oo hadda insha allahu haddii ilaahay idhaahdo la dahfuri doono shan iyo labaatanka bishan lana rabo inay ku soo gebagaboobaan nofembar ilaa decembar taasina waxay ku tusaysaa sida ay wasaaraddu ugu dadaalayso in la helo macallin tayale macallin tayale marka la helana waxaa la helayaa arday tayale markaas taasi marka waxay ku tusaysaa horumarka ay wasaaraddu ka shaqaynayso jaamacadaha waxaan u magacawnay oo ayaan dhoweyto la magacaabay guddiga tacliinta sare guddiga tacliinta sare kuma ekaanayaan magacaabista uu wasiirku magacaabay waa ku sii meelgaadh maadaama jaamacado badan oo dunida ku yaalla ay yidhaahdeen jaamacadaha dalkiinna ma aqoonsanayno shahaadooyinkiiga haddii aydaan samaynin guddi tacliin sare sidaas ayuu wasiirku ku sii magacaabay kusii meelku gaadha waxaa la marin doonaa guddigaasi golaha wasiirada waxaa la soo marin doonaa golaha baarlamaanka waxay ka mid noqon doonaan guddiyada dalku leeyahay guddi ka mida ayay noqon doonaan oo guddiyada madax bannaana sidaas aawadeed waxaad ogaanaysaan in wasaaradda waxbarashadu ay rabto sidii ay tayo u yeelan lahayd waxbarashadu qiimana ugu yeelan lahayd horumarna hore ugu socon lahayd dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhimasho iyo dhaawac u geystay dadka ku safraya inta u dhexaysa magaalooyinka buula burde iyo jalalaqsi ee gobolka hiiraan jile jaamac jile ayaa faahfaahinaya sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya gobolka hiiraan ee soomaaliya al-shabaab ayaa waddada u galay gaari qaadsiday oo marayay waddada u dhexaysa magaalooyinka buula berde iyo jalalaqsi ee gobolka hiiraan al-shabaab ayaa tiro dhowr jeer ah u digay gawaarida qaadka ku qaada deegaanada ka tirsan deegaanada ay ka arrimiyaan ee awoodda ku leeyihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxa ayna tiro dhowr jeer ah canshuuro iyo madax furasho ku soo daayeen qaar ka mid ah gaadiidka qaadka qaada ee ka shaqeeya goobaha ay ka taliyaan ururka al-shabaab wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa xaqiijinaya in xubnaha ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ee jidka u galay gaariga qaadka siday ay gebi ahaanba dab qabadsiiyeen gaarigaasi sidoo kalena ay dileen wadihii baabuurkaasi iyo xubno la socday gaadiidkaasi al-shabaab ayaa tiro dhowr jeer ah wadada xidhiidhisa jirlaqsi iyo magaalada buulaberde waxa ay u galeen ciidamada xoogga dalka iyo qaar ka mid ah gaadiidka qaadka qaada waxaa sidoo kale deegaanada ururka al-shabaab ay ka taliyaan gebi ahaanba ka mamnuuca gubista iyo qaadista dhuxusha laga soo guro geedaha ku yaala gobollada ay ka armiyaan al-shabaab iyo qaar ka mid ah gobollada kale ee soomaaliya al-shabaab ayaa digniino xooggan u diray dadka ka ganacsada dhuxusha iyo qaadka deegaanada ay ka arrimiyaan balse ganacsatada qaad oo ka dhaga adeegtay amarka ka soo baxay harakada al-shabaab ayaan gebi ahaanba joojin ka ganacsiga qaadka deegaanada al-shabaab waxaana si dhuumaalaysi ah ay ganacsatadaasi ku geyn jireen deegaanada ay ka taliyaan ururka al-shabaab si kastaba maamulka gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya weli kamaanay hadlin arrinkan dhacdadan cusub ee ay al-shabaab u geysteen ganacsatada iyo gaadiidka qaadka sida iyo dilka loo geystay shaqsiga waday gaarigaasi faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho axmed xuseen sheikh ayaa warkana ka soo diray magaalada muqdisho sida qof goobjoogaa uu sheegay hal qof ayaa ku geeriyooday kadib markii ay isku dhaceen mooto uu waday marxuumka dhintay iyo gaari iskaroga ah ama caragadis ah shilkan ayaa ka dhacay isgoyska fagax ee degmada yaakshiid gaar ahaan halka laga raro gaadiidka aada degmada jowhar ruuxa shilkaasi ku dhintay ayaa watay mootada nooca labada lugood leh oo siday qaad ama jaad ciidamo kuwa ammaanka ah ayaa kiiska la wareegay waxaana la sheegay meydkii in loo qaaday xarunta dembibaarista ee c i d da nin dhimasho oo shilaa dhacday ma garatay dhimasho shil baa dhacday ma garatay isgoodka fagax gaar ahaan boosteejada jowhar uu ka dhacay ma garatay walaalo waxaa keentay mootoleydan maaragtay qoladan labalugaaleyda ayaa waxaa wadeen ilmo dhalinyara baa wateen marka jaad buuna waday jaad buu la ordaayey gaarigan isrogaha waaweyn oo u s d ka buu wuxuu damcay inuu sida gees inuu ka maro gaarigii baa kusoo kala celiyey afarta lugood dhexdoodu dhex galay ma fahamte marka ninkii waa marsiiyey ninkii asagoo naf baxayaa lihi ka bixi waa ku celiyey mar labaad buu ku celiyey oo mada madaxiisii baa taakeeyey gaariga dhan baa madaxiisa taakeeyey ma garata marka ninkii sidii ku dhintay madaxina waa dilaacsho lugihiina waa jajabiye oo kulley laamigu ula samey ma garatay ninkii xataa wuu damcay inuu caro askar baa qabatay ma garatay marka ninkiina waa la hayaa oo gacantaa lagu dhigay sharcigaa gacanta ku dhigay oo hayo haddana yarkii baa la qaadaya hadda dul taaganahay waa la qaadahaya imaamadii waxbaa la saaray marka waa qolada jaadka la ordo waa mootoleyda ma fahamti maya iyo mootadaas uu jajabiye mooyaane iyo naftaas go uu gooya mooyaane wax kale ma jiro walaal gacan jawiga wallahi hadda ciidankii baa taagan oo meydkii baa c a d da loo qaadahaya ma garatay xalay goor fiidkii ayay ahayd markii waddada warshadda caanaha ay isku dhaceen gaari cabdibile ah oo ciidan waday iyo gaari bas ah waxaana halkaasi ku dhaawacmay laba ruux shilalka gaadiidka ee muqdisho ayaa soo noqnoqda sababtana waxaa la sheegaa in ay dhowr arrimood u qaybsan tahay sida taxadar la'aan wadayaasha ah waddooyinka oo cidhiidhi ah maadaama kuwo badan oo halbowle ah ay dowladdu xiratay iyo guud ahaan shuruucda waddamarista oo aan lagu dhaqmin dalka doomo waday huu fara badan ayaa maanta ku soo xirtay magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug mukhtaar sheekh cabdulaahi ayaa warkana ka soo diray magaalada hobyo eelisidey saanad militari ayaa waxa ay ku soo xiratay defenda degmada hobyo ee gobolka mudug weligan ayaa waxaa iska lahaa ciidamada qaybta koob iyo labaatanaad ee dowladda federaalka soomaaliya kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo militari ka waday deegaanada koonfur bari gobolka mudug saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamada qaybta koob iyo labaatanaad ee dowladda federaalka soomaaliya oo toddobaadkan ku sugnaa magaalada hadiyo ee gobolka mudug ayaa qayb weyn ka qaatay qaabka ay u degi lahayd saanada militari oo la aaminsan yahay in ciidamada qaybta koob iyo labaatanaad ee dowladda federaalka soomaaliya loo siday saanadan ayaa waxaa la sheegay inay ka timid magaalada muqdisho ee caasimada wadanka soomaaliya waxaana saanada soo dhiibay saraakiisha sarsare ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada wadanka soomaaliya saanadan ayaa waxaa la sheegay inay isugu jirto teendooyin iyo hub militari kuwaas oo la sheegay in ay qayb ka yihiin howlgalada ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta koob iyo labaatanaad ay ka sameynayaan deegaanada gobolada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada gacanta ay ku hayaan ayaa lamayaasha xarakada shabaabda ee gobolada dhexe ee wadanka soomaaliya ciidamada dowlada federaalka soomaaliya ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo militari ay ka wadeen deegaanada u dhexeeya degmooyinka ee huud iyo camaara oo dhammaantoodba ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya halkaasi oo deegaano aan ka fogeyn ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha xarakada al-shabaab ciidamo lagu qiyaasay ku dhawaad kun iyo laba boqol oo askari oo ka tirsan qaybta kow iyo labaatanaad ayaa saldhig militari ka sameeyey wilaadka deegaanka camaara ee gobolka mudug halkaasi oo aan sidaas uga fogeyn deegaanka caado ayagana ay maamulayaan xarakada al-shabaab daanadan militari ee ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta kow iyo labaatanaad ay kala soo degeen sakada degmada habiye ee gobolka mudug ayaa noqonaysa sii ugu horeysay ee erad laga soo dejiyo deegaanada galmudug tan iyo markii dib loo yagleelay ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan qaybta kow iyo labaatanaad saraakiisha ciidamada militariga qaybta kow iyo labaatanaad xiriiro aynu la sameynay waxa ay ka gaabsiin ay faahfaahin ka bixiyaan daanada militari ee laga dejiyey degmada habiye ee gobolka mudug dhankan mas-uuliyiinta maamulka degmada habiye ee gobolka mudug ayaa iyagana ka gaabsaday ka hadalka daanadan ciidan ee laga dejiyey dekeda degmada habiye ee gobolka mudug mas-uuliyiinta magaalada maxaaso ee gobolka hiiraan ayaa maanta iyo maxkamadda loo soo taagay qarax ay ku dileen mas-uul ka tirsanaa maamulka degmada maxaaso ee gobolka hiiraan xasan axmed maxamed ayaa mar kale faahfaahinay maxkamadda darajo koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ee maanta oo khamiis ah waxaa la horkeenay gudoomiye ku-xigeenka degmada maxaasi ee gobolka hiiraan iyo shakhsi kale loo haysto dilal ka dhacay degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya gudoomiyihii hore degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle cabdiraxmaan sheekh cilmi oo la yaqaan cawaale iyo shakhsi kale lagu magacaabo nayo raahin mahad alle ayaa loo haystaa qarax lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka siyaasadda ee degmada maxaasi ee gobolka hiiraan cabdirashiid cismaan carab qaraxaas oo dhacay sagaal tobankii bishii abriil ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka qaraxa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore dhanka ammaanka siyaasadda degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle cabdirashiid cusmaan carab ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab xilligaasi ha yeeshee mas-uuliyiintan maanta lasoo taagay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaoo la xiriira ciidamaha loo haysteen tuhun laga qabo inay kulug lahayn dilkaasi lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka ammaanka siyaasadda ee magaalada maxaasi ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya maamulka hirshabelle ayaa hore u sheegay inay soo xiri doonaan cid kastoo tuun laga qabo kaas oo ku aadan dadka ka dambeeya dalalka ka dhaca deegaanada maamulka hirshabelle shacabka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa looga digayaa in ay ku sugnaadaan hareeraha webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkaana kasoo diray gobolka hiiraan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa shacabka ku nool hareeraha webiga shabeelle ugu baaqay inay ka fogaadaan maadaama webiga shabeelle uu xilligan aada u buuxdhaafiyey haddii roobabka ay sidaan kusii socdaan laba sheeyaa cabsidaas hadda aa soo aa dhalaysay webigii oo buuxo oo heerkii ugu dambeeyey hadda marahayo oo hadda weli yacni heerkii oo ugu dambeysay fatahaad weli ma gaarin laakiin waa ku dhow yahay laakiin roobka hadday sii socdaan waxaa markaas xaqiiqa ah in marka uu hewigii uu xadkiisa u dhaafaayo kadibna fatahaada markaas ay imaanaysaa horta cabsidaas waa jirta xaqiiqa waayo dadka jiinka webiga degan hareeraha degan mindeefow kasoo bilaabo ilaa jiiqleygii dadka hareeraha degan dhammaan jiinka webiga dadka degan horta foojignaa inay muujiyaan oo yacni magartay diyaar garow waayeelada iyo caruurta iyo bal lasii diyaariyo hadday lacala ay markaa arrintaas ay soo banbaxdo si marka dadkii marka ay u fududaato wixii la bixi karana lasii bixiyo sidoo kale hay-adaha samafalka ayuu ugu baaqay in la caawiyo dadka ku nool magaalada beledweyne iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaana uu sheegay in dhankooda ay dadaal samayn doonaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka hiiraan waxaan ogahay oon goobjoog ahay fatahaadii hore aan goobjoog ahay xataa jawaanadii carada lagu shuba xataa in ay naga soo daahiyeen ooba la diyaar garoweynba marka tan hadda sansaantii ha socoto marka sansaantii ha socoto marka hay-adii waxaan leenahay ayagana aan gaarsiinayna fariin ah ayagana inay diyaar garoobaan jawaanadii ay diyaariyaan badiiladii carada lagu qodi lahaa carada lagu soo dhaxay diyaariyaan caradii inay diyaariyaan sii diyaar garoobaan oo haddii ay soo baxdo meelaha xoogoo lasii celi kara lasii yani biyaha lagu sii celi kara in marka laga sii shaqeeyo tii hore waa samaynay oo waxbaa laisku duutoosiyay laakiin haddana waa naga tan badatay marka int intaas la gaaray marka ayagana inay sii diyaar garoobaan midda kale hay-adihi waxaa laga rabaa dadkii marka hadday xaaladaas timaado xaalad khatar u wahay meel la aada male ilahay xaggiisaan u cararaynaa ilahay aan aan tala saaranaynaa kadib laakiin maxaa loo baahan yahay dadkii raashinay u baahan yihiin bacay u baahan yihiin sansiyeeriay u baahan yihiin waxaas o dhan waa loo baahan yahay oo hay-ad kastaba maamulkeeda inay dib isugu noqdaan ay shiraan waxa ay hadii dhaca hadii ay dhacdo kaasame hadii ay dhacdo fatahaadi hadhow ma rabno ma aqbali karno haddaan maamulkii nahay gaar ahaan xafiiska arrimaha bulshada gobolkeena ma aqbali karno Eh, waxba ma hayno Eh, waxba nama soo gaarin bac ma hayno sansiyeeri ma hayno raashin ma hayno daawo ma hayno jawaanadii ma hayno arrin la aqbali kara ma aha waayo ayagaa mas-uuliyaddaas qaaday ayagaa sheegtay inay hay-ada samafal yihiin ayagaa qolada doorarska xiriir la- xiriir la leh ayagaa yani markaa hawshaas u qumay ayagaa hawshaas u taagan meesha ay ka shaqeeyaan waa dowlad goboleedka hirshabelle waa marka waxaa looga fadhiyaa qeybta gobolka hiiraan waxaa looga fadhiyaa marka inay isxilqaan sameeyaan hadda ay sii diya qola walba waxay heli karta ay kusii talagasho oo hadhow marka aan rabnaa markii ay bala- barnaamijkan u dhaco yani markaas inay talaabada qaataan annaga maamulka in wax ku filannahay ma aha in gobolka hiiraan loo baahan yahay musiibadan iyo johorba saasoo kale hirshabelle waa la mid igana deegaanada soo dhow waa la mid laakiin anaga waxa- waaba usii darnaana anaga markay dhibaatada hadda fatahaadii joor ka dhacday iyo midda beledweyne ka dhacday tan beledweyne ka dhacday caadi ma ahan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ka taagan cabsi xoogan oo ay qabaan dadka ku nool magaalada beledweyne maadaama webiga shabeelle uu biyo badan wado mahadsaned bashir guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkan inaad kala socoteen raadiyo cadado warka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed aniga cumar ayaan la socodsiinay warkaan warka xiga sidaas iyo nabadgelyo